bilowgii cutubka siddeed iyo tobnaad oo rabbigaa u muuqday isaga oo ag jooga dhirtii mamre isagoo iridda teendhada fadhiya markii maalinta ugu kululayd oo indhihiisii buu kor u taagay oo eegay oo wuxuu arkay saddex nin oo hortiisa taagan oo kolkuu arkay ayuu ka orday iriddii teendhada inuu ka hor tago iyagii koolkaasuu dhulka ku sujuuday oo wuxuu yidhi sayidkaygiiyow haddaad raalli iga tahay ha idhaafin anigoo addoonkaaga ah biyo yar ha laydiin keeno oo cagamaydh ah oo geedka hoostiisa ku nasta oo waxaan idiin keeni doonaa waxoogaa cunto ah ee raaxaysta waayo waxaad u timaadeen addoonkiinna markaas kadib waad tegi doontaan oo waxay ku yidhaahdeen yeel sidaa tidhi ibraahimna dhaqsuu u galay teendhadii oo saarax u tegey oo wuxuu ku yidhi saddex koombo oo bur ah degdeg u diyaari oo cajiin oo kibis ka samee oo ibraahim xagga lo'dii wuu ku orday oo wuxuu soo kaxeeyey dibi yar oo dhaylo ah oo wanaagsan oo wuxuu u dhiibay nin dhallinyaro ah isaguna dhaqsuu u diyaariyey kolkaasuu u qaaday subag iyo caano iyo dibigii uu diyaariyey oo hortooduu dhigay isna dhinacooduu istaagay geedkii hoostiisii iyana way cuneen oo waxay ku yidhaahdeen meeday bilcaantaadii saarah markaasuu yidhi waa taa teendhaday ku jirtaa wuxuuna ku yidhi hubaal waan kuu soo noqon doonaa markii xilligu soo wareego oo bal ogow naagtaada saarax wiil bay dhali doontaaye saaraxna way maqashay iyadoo joogta iriddii teendhada oo ka dambaysay isaga haddaba ibraahim iyo saarax way da'weynaayeen gabow bayna la dhaceen caadadii naaguhuna saarax way ka joogsatay saaraxna qalbigay ka qososhay iyadoo leh ma anigoo gaboobay baan farxad heli doonaa iyadoo sayidkayguna gaboobay rabbiguna wuxuu ibraahim ku yidhi saarax maxay u qososhay iyadoo leh runtii ma ilmaan dhali doonaa anoo gaboobay ma wax rabbiga ku adag baa jira wakhtigii la ballamay waan kugu soo noqon doonaa markii xilligu soo wareego oo saarax wiil bay dhali doontaa markaasaa saarax dafirtay oo tidhi ma aan quslin maxaa yeelay way cabsatay oo isna wuxuu yidhi maya laakiin waad qososhay nimankiina halkaas way ka kaceen oo waxay u jeesteen xagga sodom ibraahimna wuu raacay inuu sagootiyo iyaga rabbiguna wuxuu yidhi miyaan ibraahim ka qareeyaa waxaan samaynayo maxaa yeelay hubaal ibraahim wuxuu noqon doonaa quruun weyn oo xoog leh oo quruumaha dhulka oo dhammu isagay ku barakoobi doonaan waayo waan garanayaa isaga inuu carruurtiisa iyo kuwa gurigiisa jooga ku amri doono inay jidka rabbiga xajiyaan inay sameeyaan xaqnimo iyo caadilnimo si uu rabbigu ibraahim ugu soo dejiyo wixii uu kaga hadlay rabbiguna wuxuu yidhi qaylada sodom iyo gomorra way badatay dembigooduna aad buu u weynaaday haddaba waan degi doonaa oo waxaan arki doonaa inay wada sameeyeen sida qayladu ii soo gaadhay iyo in kale haddaanay wada samaynna waan ogaan doonaa oo nimankii halkaasay ka noqdeen oo waxay tageen xagga sodom laakiinse ibraahim weli wuxuu hor taagnaa rabbiga oo ibraahim baa u dhowaaday oo yidhi miyaad kuwa xaqa ah la baabbi'inaysaa kuwa sharka fala mindhaa waxaa magaalada jooga konton xaq ah dee miyaad baabbi'inaysaa meesha oo aadan ugu tulaynin kontonka xaqa ah ee jooga aawadood yaanay noqon inaad sidaas samayso inaad kuwa xaqa ah la dishid kuwa sharka fala oo sidaas kuwa xaqa ahu ay kula mid noqdaan kuwa sharka fala taas yaanay noqon dunida oo dhan xaakinkeedu miyuusan xaq samayn doonin markaasaa rabbigu yidhi haddaan sodom ka helo konton qof oo xaq ah oo magaalada jooga dee markaas meesha oo dhan waxaan ugu tuuri doonaa iyaga daraaddood oo ibraahimna wuu jawaabay oo yidhi bal eeg waxaan isu diray inaan sayidka la hadlo anoo ciid iyo dambas ah mindhaa kontonka xaqa ah shan baa ka dhiman miyaad magaalada oo dhan u baabbi'in hadday shanu ka dhiman tahay markaasuu yidhi baabbi'in maayo haddaan meeshaas shan iyo afartan ka helo kolkaasuu mar kale la hadlay oo yidhi midhaa waxaa halkaas laga heli afartan markaasuu yidhi afartanka aawadood ayaanan u baabbi'inayn oo wuxuu yidhi sayidku yuusan cadhoon waan la hadlayaaye midhaa waxaa halkaas laga heli soddon markaasuu yidhi baabbi'in maayo haddaan soddon halkaas ka helo markaasuu yidhi bal eeg waxaan isu diray inaan sayidka la hadlo midhaa waxaa halkaas laga heli labaatan markaasuu yidhi labaatanka daraaddood ayaanan u baabbi'inayn oo wuxuu yidhi sayidku yuusan cadhoon oo weli waan la hadlayaaye waase markan keliya mindhaa waxaa halkaas laga heli toban wuxuuna yidhi tobanka daraaddood ayaanan u baabbi'inayn rabbiguna wuu iska tegey markuu ibraahim la dhammeeyey hadalkii ibraahimna meeshiisii buu ku noqday